فيعلمون وما شيء أن تصل بحسان أو مثل ندمتم أن ندمتم أو من ندر ندر فإن الله إلهي يعلم هو إلهي وبعده شيء قرأت أدنى فضيسان وندرك وما للظالمين ظالمين وما سبنان من أسرار قوه اللي هم سبنان aayadihii ka sheekaynayay sadaqada aadaabteeda iyo fadaa'ilka iyo qiimaha ay sadaqadu u leedahay qofkii bixiya ayaa ilaahay welibu nooga sheekeen subxaanahu watacaala wamaa shaygii shaygaasoo anfaqtum aad bixiseen oo min nafaqati nafaqa ah aw nadartum ama aad nadarteen oo min nadri nadar ah fa ina allaha ilaahay yaclamuhu shaygaas ogis ilaahi wuxuu naleeyahay subxaanahu watacaala wixii khayraada oo bixisaan oo nafaqo ah iyo wixii nadar ah nadarka waxa weye waa inaad wax khayra aad ku nadarto oo tiraahid lilaahi calaya an atasadaqa ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan intaasoo sadaqaa bixiyo lilaahi calaya an asuuma ilaahay wuxuu igu leeyahay intaasoo maalmood aan soomo lilaahi calaya an usaliya ilaahay wuxuu igu leeyahay intaasoo boqol oo salaadood inaan tukado igu leeyahay waa anwaacdaas daacaadka ka mid a waa iska caam marka nadarku wuxuu galaa salaada iyo soomka iyo sadaqada intaba isagu u galaa anwaacul cibaadaad oo dhan u geli marka waxaad nafaqada ahay sadaqada idinku aad bixiseen ama cibaadadaas aad isku waajib yeesheen oo horay aan waajib idinkugu ahayne nadarka ah ilaahay wuu la socdaa oo waa u yahay haddii marka ilaahay uu og yahay waxay kugu kalifi taas ay kugu bixin inaad sadaqada ku dadaashid oo nadar haddii aad geshidna nadarkaas aada oofisid maxaa yeeley markaad gelaysay ilaahaa kula socday oo ku ogaaw cilmiga ilaahay ayaad ku nadartay sadaqada markaad bixinayso waxaad ogaan rabbi subxaanahu watacaala inuu ku og yahay aadaabta aad u bixinayso iyo haddii waxyaalo xun aada qalbiga geshatid oo manigii iyo adihii lasoo sheegaya wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliya daalimiinta macnaha waxaa weeye kuwa sadaqadii ayaga raacsiinaya manigii raacsiinaya oo adihii raacsiinaya oo istususkii u bixinaya oo ilaahay maalinta aakhira aan rumaysnayn kuwaas ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxyaalo uga heeliya haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka haddii aada muujisaan fa nicmaa shay ayaa nicmale hiya sadaqaadkaas aada muujiseen ayaa nicmale wain tukfuuha sadaqaadka hadaad qarisaan oo waturjuuha sadaqaadka alfuqaraa kuwa fuqarada hawciisa ah aad siisaan fa huwa midkaas al-ikfaa qarintaas ayaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan wayukafiru ilaahay wuu asturaa cankum xaggiina ilaahay wuu ka asturaa min sayi-aatikum xumaanyaalkiinii qayb ka mida ayuu ilaahay sadaqada idinkaga asturaa wallahu ilaahayna khabiirun alla xog ogaal ku ahu bimaa shayna xog ogaal ku ah shaygaasoo tacmaluun aad camal falaysa uu idila socdaa xogtiina dhan ayuu ilaahay idila socdaa subxaana in tubdu sadaqaati sadaqooyinka haddii aada muujisaan fa nicimmaa fa nicimmaa shay ayaa nicmale farigana salkiisii hore wuxuu ahaa nicma iyo maa ayuu ahaa nicma iyo maa marka maadan waa faacilkii nicma ka dhigaysa ama faacilkii waxaan ka dhigaynaa damiir mustaqira maadana waxaanu ka dhigaynaa tamyiiskii fa nicma huwa shay ayaa nicmale maa shay-an min shayin xagga shayga ayuu u nicmalayay oo markaas waxaanu ka dhignay faacilkii damiir mustaqira maadana waxaanu ka dhignay tamyiiziya wamaa mumayizun waqiila faacilu fii naxwi nicma maa yaquulu faadilu taas oo kale wey fa nicma huwa shay ayaa nicmale maa shay-an min shayin xagga shaygu u nicmo lahaa saasa tiraahdo ama maada nafteeda inaanu faacil ka dhigno oo nidhaahdo fa nicilmaa shay ayaa nicmole fa nicilmaa shayga naftiisaa nicmadaanu faacil ka dhigayso marka idqaamkan iyo shubkan waxa keenay waxaa weeye nicmo miimkeedii iyo maadaas miimkeedii labadaa miimaa la isku idqaamay markaasaa la yidhi fa nicilmale haddii marka ereyga nicmo uu ahaa markii hore oo caynku saakinba uu ahaan jiray maxaa hadda caynkan hoos dhigan muxuu yahay hoos dhigan waxa weye waa itibaac kaadaas hoos dhigan waa nuunkaas hore hoos dhigan nuunkaasaa la raacsiina xarakatu litibaac wey niyadan تحول وحكومة أنا سلسي خبر لمبتدأ محذوف أما أيضا نفسي من المتذكر في جملة نعماء الأخرى وصل مخصوص حكومة أنا بسيط ويذكر المخصوص بعد المبتدأ أو خبر من ليس يبدو أبدا هي المتذكر جملة نعماء أخرى أما هذه كذا وحدث قدري مبتدأ وهي لنا تبدأ خلق والمخصوصة بالمدح مدى أمانة الوقع ليرايو هي صدقاته صدقاته مدى الأمانة وإن تخفوها صدقات كاتبئة القريسان فهو تلتوها صدقات كاتبئة الفقراء كل فقراء عيشة السيسان فهو الإخفاء وحرق إلى ضمير كاس مصدر لقسم لا تخفوه تخفوه وعوش ضمير إلى مأخوذ مما قبله ضميرتي والنوع عليه ما قبله سوحر قال فهو أي الإخفاء قريبها أيا خير لك نبيك إذن خير بلن معناها إلهي سبحانه وتعالى أيضا يحرم شيء صدقنا لو في فيها يا الله بحيان قابل فرمانا أي ذكر بحيان قاب كاسد وقفت على إلهي نور المال سبحانه وتعالى مرضك قابل صدقنا وحيو بحيان إن أي موجيان ويجب الشيء كل حجره سعد dadka ay u joogeedaan inay sadaqada bixiyaan marna qaar dadku waxay sameeyaan miskiinka way u qariyaan way u laabaan iyagay ilaahay dhisayso waa u laabayaa sadaqadu labadaas kayfiyo midda wanaagsan ayuu ilaahay inoo sheegay subxaanahu watacaala oo ilaahi wuxuu laleeyahay sadaqada haddaad muujisaan nicma ilaada oo ajiraad ka helaysaan laakiin bishardi in la ilaaliyo aadaabtii markaad muujinayso aadaabtii inaad ilaaliso oo maniga aadan raacsiin dhibkiina aadan raacsiin istusisna aadan la jeedin saddexdaa shayba ka ilaali saddexdaa shay haddaad ka ilaalisid bulshada horteedana aad ku bixisid ilaahay wuxuu kuleeyahay fanicilnaahi nicmayna way wanaagsan way ku toosan tahay laakiin waintuquuha haddaad qarisaan oo watuutuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala haddii laakiin sadaqada aad qarisaan oo iyadoo qofna kuu jeedin ilaahay mooye qof kale aysan ku ogeyn ruuxa miskiinka aad u laabtid taasaa khayrka ku jira taas ayaa khayr ku jira maxaa yeele midaas waxaa weeye waa sadaqa aad uga fog wax la yidhaaho isku sid way ka fogta maxaa yeele yaad isku sida qof kula joogsaman ilaahay un baad isku sid oo ku fiirinaya subxaanahu watacaala marka tani waxay u qayb badan tahay waa libucdihaa can shaa'ibati riya riya dheheed kuma jiro oo isku sidka waxyaalahaas ma qasna isku sus ma qasna midan oo kuma qasna isku sus taasa marka laleeyahay inaa khayr badan nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay toddoba boqolood oo carshiga ilaahay harsanaysa qiyaamaha toddobadaas wuxuu ku soo daray nabigu calayhi salaatu wasalaam warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhtaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu toddobada waxaa ka mid ahaa nin sadaqadiisii qariyey ilaa bidixdiisu aysan ka ogaanin midigtu waxay diiday macnaha si uu u qarinayo sadaqadiisa hadduu awood u lahay xataa xibnihiisa waa ka qarin lahaa awood hadduu yeelan lahaa ubeyda xataa ka qarin xibnihiisa xataa wuu ka qarin lahaa hadduu awood u leeyahay laakiin xibnihii waa laga kala qarin karay marka ninkaas oo sadaqada nidaamka ku bixiyey waxa uu ka mid yahay sadaqada carshiga ilaahay harsanay maalinta qoraxda la soo dhaweynayo oo qof walba aydihiskii ay mashaakil kala taagan tahay waxay ka mid tahay nidaamkan waxyaalaha lagu harsado carshiga ilaahay marka qofku hadduu sadaqa bixinaayo sida u wanaagsan waa inuu qariyo sadaqada sida ilahi inoo sheegaya subxaanahu watacaala sida u wanaagsan taasaa wanaagsan maxaa yeele midaas wax isku susaba yaraatay ma geli kara wayukafiru ilaahay wuu asturaa cankum xaggiina ilaahay min sayi-aatikum xumaanyaalkiina qayb ka mida ayuu ilaahay idinka asturi oo waxa weye haddaad sadaqada sidaa u bixisaan oo sidaa ugu dadaashaan xumaantiina ilaahay wuu dhaafi xumaanta marka culimmada mufasiriinta hadalkoodu uu ku badan yahay xumaantan sadaqada lagu dhaafaayo teewo sayi-aadka iyo kasabka aadamuhu galo way fara badan yihiin waxayna isugu jiraan laba qaybood sakaa'ir iyo kabaa'ir dembiyo yaryar iyo kuwo waaweyn ayay isugu jiraan waxa aadamuhu galay jamaahiirul culamaa waxay leeyihiin culamada intay u badan yihiin mufasiriintu sayi-aadkan waxaa loola jeedaa dembiyada yaryarka ee sakaa'ir amaa dembiyada halista ah ee kabaa'irta ee waaweyn kuwaas waxaa lagu dhaafi karaa tooba inaad ula fadhiisid si gaara inaad iyaga bartilmaameed uga dhigatid oo ilaahay aad uga toobad keentid waxaa kaloo lagugu dhaafi karaa bimaxdi fadli illaah ilaahay fadligiisa baraxya inuu naxariistiisa ballaaran uu ilaahay kuu fidiyo waa lagugu dhaafi karaa inaad tooba keentana waa lagugu dhaafi karaa taasaa lagu dhaafi karaa dembigu hadduu yahay dembi ka- kabiira oo weyn uu yahay marka sayi-aadkan waxaa loo badan yahay ayadu sheegtay oo sadaqada lagu dhaafaayo inay yihiin dembiyadii yaryarka ahaa saqaa'irkii wey in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ilaahay wuxuu yidhi dembiyada waaweyn haddaad ka fogaataan sayi-aadka kale waa idin dhaafaynaa oo waxaan idinku dhaafaynaa sadaqada iyo soomkaas iyo weysada aad weyse qaadanaysid iyo waxaas wax yaraysaa waa lagu dhaafa kuwa waaweyn haddaad iska ilaaliso yidhi ilaahi subxaanahu watacaala wallahu ilaahay khabiirun alle xog ogaal ku ah wey bimaa shay xogtiisa og shaygaasoo tacmalu aad camal falaysaan waxaad camal falaysaan ilaahay xogtiisa waa og yahay oo qofkii sadaqadiisa marna raacsiiya oo itusus u bixiya oo ada raacsiiya iyo kii qariya iyo kii muujiya kulli ilaahi waa kaga qaban laysa calayka dushaada ma ahaanin nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam calayhi hudaahum dadka hanuunkoodu korkaaga ma ahaanin walaakina allaha ilaahaya yahdii huwa ilaahay man qof hanuuniya qofkaasoo yashaa uu doonaayo wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah fahuwa maagaas aad bixisaan lianfusikum nafafyaalkiina u sugnaaday naftiina uun ayaa ku intifaacay walxaal ayaa naftiina u sugnaaday waxaas aad bixiseen maa tunfiquuna aadnaan bixinaynin ila ibtiqaa'a wajhi illaahi wejiga ilaahay raadintiisa dartiis maana wax kale aadnaan u bixinaynin wamaa shaygii shaygaasoo tunfiquu aad bixisaan oo min khayrin khayr ah yuwafa maagaas waa la oofin ilaykum xaggiina qiyaamaha laydin oofin walxaal ayaa laydin oofin antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka dulminayn waxaad bixiseen in laydin laalaabo mahane laydinka nusqaanin maaha laysa calayka dushaada ma ahaanin hudaahum dadka hanuunintooda korkaaga ma ahaanin nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayh aayadda macnaha waxaa loo badan yahay sabab nusuulkeedu waxay ahayd nabigan calayhi salaatu wasalaam awaa'il alislaam islaamka bilowgiisii waxa uu u diidi jiray saxaabadu inay dadka qaraabadooda ah ee gaalada ah ay sadaqada siiyaan waxauna dhihi jiray sadaqada hasiinina ilaa ay ka soo hanuunaan markii ay soo hanuunaan oo islaamka ay soo galaan markaas wax siiya laakiin haddii qaraabadiina iyadoo gaalo ah ay idin soo booqdaan oo idiin yimaadaan shilin ay iska seenina saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhihi jiray aayaddan marka ilaahay subxaanahu watacaala ayuu soo dejiyey oo arrinkaa ka hadlaysa wuxuuna ilaahay yidhi laysa calayka hudaahu nabiyullaahi maxamed oo dushaada kama saarna dadka hanuunintooda macnaha hanuunka laleeyahay dushaada kama saarna waa hidaayatu tawfiiq hidaayatu tawfiiq wey wa khalqu qudrati daaca fi qalbi alcibaad wey macnaha awoodda daacada inaad addoommada qalbigooda adigu ku abuurtid shaqadaas adigu ma hidi shaqadaas anigaa iska leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala hidaayada nabigan calayhi salaatu wasalaam hanuuniyo waa yahay hidaayada laba macno ilaah alhidaaya bimacna dalaalati waducaa hidaayo oo macnaa tusid oo qofka khayrka la tuso oo diinta qofka loogu yeero taas nabigan uu leeyahay sala allahu wasalam calayh wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim rasuulka ilaahay adigu dadka waxaad ku hanuunisaa wadada toosan ilaaha u taray inuu dadka hanuuniyo nabigu oo haadi uu yahay hidaayadaas marka nabigeena loo sugay sala allahu wasalam caleyh waxaa loola jeedaa alhidaayatu bimacna dalaala waa macnaha tusin dadka wadada khayrka ah tustaa wey shaksana waad uga diidi midaan marka nabigeena loo diidan yahay sala allahu wasalam caleyh oo laleeyahay laysa calayka hudaahum waa hidaaya bimacna tawfiiq wey waa waafajin hidaaya oo bimacna tawfiiq waafajinta ilaahay yaa iskale wey wa bimacnaa khalqi qudrati daacati fii quluubi alcibaad macnaha addoommada quluubtooda in lagu abuuro daacada iimaanka lagu abuuro addoommada quluubtooda taas adugu malihid wey nabiylahi maxamed sala allahu wasalam caleyh abuuristaas oo addoommada quluubtooda hidaayada lagu abuuro oo la waafajiyo taas ilaaha iskale subxaanahu watacaala adugu waxaad leedahay midda ah bimacna dalaala marka nabigana waxaa laleeyahay sala allahu wasalam caleyh macnaha hanuunkooda kuma saarno adigu ma waafajinaysid sadaqada ha layska siiyo iskada markii ilaahay u qadaro ay islaamka soo gelayo kii aan u qadarina gaalnimadiisu ku dhimay kii ilaahay usan u qadarina gaalnimadiisu isaga dhimay walaakina allaha ilaahay yahdii huwa ilaahaya man qof hanuuniya qofkaasoo yashaa uu doonaayo macnaa hanuunka laleeyahay ilaha qofkuu doono hanuuniya waa hidaaya bimacna tawfiiq ilaha qofkuu rabo waafajiyo xaqa iyo iimaanka qofkuu doonaayo ilaahay isagu waafajiyaa qofkuu doonana ilaahay uu baadiyeeyaa wamaa tunfiqu wixii aad bixisaana min khayrin khayra تنفعونا ما تدعجان أنفسكم نفسيالك نوسونا والحال نفسيالك نوسونا ما تنفعون أغنام بحنين إلا ابتغاء وجه الله وجه الله فارنتي تدكت مع الفكر أغنام بحنين إلهي ابن الله سبحانه وتعالى وصدقونك أبجيبتا oo laydinku buubinaayo oo mar walbaba laydin leeyahay war waxaad ku gaaraysaan wax weeye sadaqada bixiya la leeyahay adinka uunba idin anfici ha u maqlina qof kale inaad ku tarayso naftaada unbay kuu soo laabo nafcigii laga helo ajirkii laga helo abaalgudkii laga helo adigu dib kugu soo laaba adigu dib kugu soo laabo laakiin waxaa shardi ah markuu adiga dib kugu soo laabanaayo wamaa tunfiquuna ila ibtigaa wajhi illaahi sharda taas ayaa muhima inaad ilaalisid oo markaad la baxaysid qalbigaaga waa inay ku jirto wejiga ilaahay raadintiisa iyo ridaha ilahay inaad ku raadiso taasay markay naftaada kugu soo laabanayso sadaqada oo sawaabkeedii iyo abaalgudkeedii markaad wax ku dhoofaysid taas wey haddii kale waxba kuma dheefaysid maalkiina wuu kaa baxay wax ajira oo dibka ugu soo laabanaya ma jira وما تنفقون والحال ما تنفقون أذنب بحين إلا ابتغاء وجه الله وجه الله إلى رزق سبحانه شكر أذنب بحين وما تنفقوا وجه بحساب وما شيء شيء أصلا تنفقوا بحساب ومن خير خيرة يوفى طاقة بحساب إليكم حقنا الذين وكنا لذلك نسخنا ولا حال أنتم إليكنا لا تظلمون أن ينكتوا المريض ظلمك معناه حل لدينا ووجه الصدقيتين أبا نبكي إلى مخرج مبادر الصين فهاك وكلا العاقية بجتوا bal inuu ilaahay idinka nusraamo iska daacaye waaba idin laalaab ilaah ilaa toddoba boqol ayuu ilahay ku laalaaba waxaad samayso sadaqaad hiya sadaqaadkaasi lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaadeen alladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xabisay fii sabiili illahi jidka ilaahay dhexdiisa lagu xabisay laa yastadiicuuna xaal aysan awoodin jidka lagu xabisay darban socdaal aysan awoodin filaarda arlada dhexdeeda lagu socdaalo yaxsabuhum wuxuu u maleeyaa ama yaxsibuhum labada qiran way jiraan yaxsabuhum yaxsabuhum wuxuu u maleeyaa fuqaradaas aljaahilu bixaalihim xaalkooda qofka jaahilka ka ah wuxuu u maleeyaa aqniyaa kuwa raadiyaada ayuu u maleeya oo sababta sidaas ugu malaynayo waxaa weeye min atacafufi liajli tacafufi dhowrsanaanta darteed ayuu aqniyo u malayn tacriifu waa taqaanaahum kuwaas fuqarada ah bisiimaahum calaamadooda ayaad ku taqaanaa inay faqiir yihiin laakiin ayagu waxba kuma weydiisanayaan laa yas'aluuna naasa dadka ma weydiistaan walaa yulxifuuna mana celceliyaan su-aal ilxaafan celcelin waxaan ku camalsiinay mastarkan ficil maxduudka walaa yulxifuuna mana celceliyaan su-aal ilxaafan celcelin wamaa shaygi shaygaasoo tunfiqu aad bixisaana min khayrin khayra fa ina allaha ilaahi caliimun bihi maagaas midku cilmi badan wuu og yahay hadafka iyo danta aad ka leedihiin iyo ulijeedada aad u dhexiseen hiya sadaqaadkaasi lilfuqaraa waxaanu ka dhignay jaara majruurka khabarun limubtadain maxduufin mubtada maxduuf baa khabar oga dhig hiya sadaqaadkaas lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaadeen alladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xabisay fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa lagu xabisay macnaha ayaddan waxay kusoo degtay waxaa jiri jiray saxaabada dhowr sabaqo ayay kala lahaayeen qayb aad u liidataa jiri jirtay oo magaceeda la dhihi jiray asxaabu sufa asxaabu sufa ayaa la dhihi jiray nimankaas waxay gaarayeen ilaa afar boqol ilaa shan boqol way gaarayeen asxaabu sufadaas masjidkaas kama dhaqaaqaan ahal ma lahan xaas ma lahan guryo ay ku ridaan ma laha masjidkaasaa guri u ah maalintii la iclaamiyo jihaad oo la yidhahdo jihaad fii sabiilillahi ayaa la rabaa sabka horay ku jiraan salaadana sabka hore ku jira khayr walba sabka hore uga jira laakiin niman adduunyada isku mashquulinaya oo adduunyadii maaragtaa haysta maba aha adduunye ma haysta waxay xasad ku guursadaan ma hayaan adduunye ma haysta waa niman fuqaraha oo cayrow halkaasay ku xabisan yihin fii sabiilillaahi jihaad markii looga yeelo waa aadahayaan cilmigaas ay akhrisanayaan nabiga kama haraayaan sala allahu wasalam calayh saasay ahaan jireen asxaabu sufadaas ilaahi marka subxaanahu watacaala kuwii sanaadiyaalka ahaa ayuu wuxuu kala hadli uu ku goorin kuwaas in la gacan qabto kuwaas in la gacan qabto oo si fiican loogu dadaalo way xabisan yihiin fii sabiililah ku xabisan waxaa laga wadaa waxay ku mashquuleen jihaadkii iyo cibaadaadkii iyo arrimahaasay ku mashquuleen meesha idinku ganacsigiina iyo adduunyadan aad ku mashquusheen nimankan howl kalo islaam weyn hayaan dad islaam weyn hayaan nimankan laa yastadiicuuna ma awoodaan darban socdaali silaada ardayda dhexdeeda lagu socdaalo ma awoodaan oo socdaalka waxaa loola jeedaa waa in tijaaro iyo ganacsi loo socdaalo maxaa yeelay tijaarada waxay u baahan tahay in la socdaalo u baahan in la socdaalo ayay tijaarada u baahan tahay nimanka niman socdaalayo marka ma aha mana awoodaanba maxaa yeelay waxaa ka celinaya hantiga ay ku socdaalaanna maba haystaan midda kale fii sabiilillahi inay ku xabisan yihiinba hanti ay ku socdaalaanna maba haystaan yaxsabuhum kuwaa dal jaahilu jaahilku wuxuu u maleeyaa bixaalihim xaalkooda jaahilka ka ah agniyaaa ayuu u maleeyaan kuwa sanaadyaal uu u maleeyaa oo muxuu sidaa ugu malayn min atacafufi liajli tacafufi dhowrsahaanta darteed shilin qof ma warsaayo shilin qof ma weydiisanayaan baahi kastoo haysa dhibaato kastoo la soo gudboonaata way iska aamusan yihiin shib ayay leeyihin marka aayadda macnaha waxay ammaani qofka faqiirka ah ee cayrka ah markuu isagu dhowrsan yahay ayay ammaan u tahay ayada adiga haddaad faqiirtahay waxaa la rabaa inaad dhowrsato oo su-aasha aad ka dhowrsato sida nimankanba sida loogu ammaanay asxaabu sufa saxaabadii nabigana calayhi salaatu wasalaam in sida loogu ammaanay adiga qofkii wax kuu garata gooni wey qofkii wax kuu garata oo waxan howku tiraada waa gooni waad ka qaadan laakiin adigu inaad dadkii u tagtid oo waxa la siiyo aad tiraahid oo markaa dadkii albaabadooda aad istaagtid waa laga wanaagsan yahay taas sidaanu ilaahay dadka mu'miniinta ku ammaanay jaahilku wuxuu u maleeyay kuwa sanaadyaal ah mina tacafufi laaji tacafufi ugu maleyn oo salaanta qof aysan wax warsanayay wuxuu isleeyahay marka war dadkan aanu hal marna wax ku weydiisanaynin waa niman buuxa niman buuxa wuu isleeyahay jaahil taarifuhum waad oqoonsan kuwa fuqarada ah muslimaahum calaamadaad ku oqoonsan calaamada macnaha waxaa loo jeedaa waa juhdiga iyo tacabka iyo gaajada ka muuqata way u egyihiin dad macnaha lacagle uma eka wey dad lacagle uma eka ninka feeriya oo nin si fiican oo caqli dheer ah waa dareemi karaa ninkan inuusan xoogaa cuntadiisu aysan wanaagsanayn cuntadiisu inaysan wanaagsanayn wuu dareemi karaa ninkii caqliga markuu fiiriyo laa yas'aluuna naasa dadka waxbama warsadaan aslanba asal ahaanba dadka waxbama warsadaan ma su-aashaan walaa yusrikuuna mana celceliyaan ilxaafan celcelin celceliyaan labadan macno waxa weeye sida badan culimada mufasiriinta way kala leexiyaan dadka ma weydiistaan aslan su-aalba mala ahad waa mid macnuhu walaa yuuqisuuna mala celceliyaan ilxaafan celcelidood aayaddii hore waxay soo sheegtay dadka waxbama su-aashaan waxbama su-aashaan celcelinna xataa malaha celcelinta waxaa loola jeedaa culimadu ku fasirayaan macnaha inay dadka iskusaano oo si fakhrigooda iyo dhibaatadooda loo arko ay soo hor horumaraan kuwii aqniyadaana aqniyada inay soo horumaraan xagga hortiisa soomar xaggiisa soomar halku arko gaajadaada iyo rafaadkaaga taasina waxay ka dhigan tahay su-aalay ka dhigan tahay nafteeda waa si dadban oo waxlo su-aasho wey si dadban oo waxlo su-aasho marka celcelinta waxaa loola jeedaa waa in markii dadkii aqniyada ay istustusayaan taasna ma ahan maha si dadbana waxuma weydiistaan si toosana waxuma weydiistaan وما من الذي وما شيء شيء تطلق الحكام من خيرنا فإن الله إله عليهم به شيئات مثل الله كل علم بلاد وكور كما نظام كروت حسين هي ضد الكريمين الذين كل ينفقون بحية أموالهم حرمهم بالليل في الليل هريك تحيي بحية صارت بمعنى فيه لو على قول الضفية نحن وإنفاق واقع وواقع في الليل وإنفاق قد عايز ليس تحديث قد عايز الذين كل ينفقون بحية أموالهم حرمهم بالليل في الليل هذه تحديث بحية والنهار وفي النهار ما ليس تحديث حرمهم بحية سرا من سر ستر أبحية وعلانية من علانية ثم وقارة أبحية وضفي وجوه بحناية فلهم قوة أجر وأجر كوليهم عند ربهم ربهم لسوء برباريه أكتيها أي أجر كوليهم ولا خوف عشان عليهم دشوا ولا هاني ولا خلق الطيران ما مع الصنايات ولا هم راها يحزنون قوة الطيران ولا الطيران الذين كل ينفقون بحية أموالهم حلول بحية بالليل في الليل هريك تحديث بحية والنهار في النهار ما ليس تحديث بحية سرا من سر ستر أبحية وعلانية من علانية ثم قال أبحية معناه إلهي بن سبحانه وتعالى صدقة وقت والضع إن إلهي وأخبره هذين في أدب صدقيته معلمتي أدب صدقيته سلمدوا ما هذا إن الزمن كمعناها لك الجزوة يقول لي الزمن كان صدقة واحد زمن كان في فرنسا أكبر في المجلس هذين ما نويدين فرنسا كل واحد هاي waxay kale ku furan tahay biayi kayfiya loo bixiyo siran waclaaniya labadaba ajira kahel laakiin sida wanaagsan aayaddii hore ayaa inoo soo tilmaantay wain tukfuuha watilkuuha alfuqaraa fahuwa khayrun lakum فلم كواب عاوز ما الأجر وأجر كودي عند ربهم رب يقول سوى بربار يكفي سأجر كودي وصول عليه ولا خوف عشان عليهم بشر ما هانين معناها عشرة وآخرة عشرة آخرة وإن ضغنا معناها وصول على muuminka adduunkan inuu cabsado waa la rabaa inuu cabsado oo u walwalo oo walwalku ku joogo uu jiraa xaaladda maxay noqon doontaa ilahay maxaad kala kulmi doontaa hadduu xataa toosan yahay muuminku waa welweli wuxuu ka welweli khaatimadu maxay noqon doontaa sidan hadda aad u toosan tahay ma ku dhiman doontaa marka adduunka adduunka macnaha cabsi waa la rabaa laakiin waxaa loola jeedaa aakhira ma baqayaan dadka ma cabsanayaan walaa malahan yaxzanuna kuwa welwelo ilaa yawmaaya maxaa yeelay carshiga ilaahay ayagu iska harsanayaan meesha dadku welwalayaan welbaharsanayaan halkaasay ku harsanayaan marka sadaqadu waxa weeye inay aad u qiimo badan tahay ayuu ilaahay inoo tilmaamayo looga badbaado cabsida qiyaamaha iyo mulugta qiyaamada iyadaa looga badbaadaa haddii adaabteeda la waafajiyo الذين كوا يأكلون عنا الربا رجسان كوا عنا لا يقومون كوا من استاجان إلا كما إلا كما يقوم كقي إلا كما سلم هاي يقوم الذي فيه استاجه يتخبطه الذي قال الشيطان شيطان كوا دانتاني من النفس لهذه النفس والدة الشيطان كوا دانتاني أو دانتان مكتئب ذلك مكاس أو سلاس الله على بايو لأنهم بسبب أنهم كوا قالوا إن إلهي صوب كيديو إنما أنك لما الآن بيع بيع مثل الربا ربا للمدية تصل العذاب لقادرة القادرة وحظ الله وحظ الله إلهي وكو حلال كبير البيع بيعي إلهي حلال كبير وحرم إلهي وكو حرم الربا ربساك إلهي وكو حرمي فمن قد فكاس وجاءه منك موعدة وعلى ويؤتمد قفي وعلى ويؤتمد من ربه حق ربه سنوانا بالوسمد فوفنتها كرهتونا له واسكجاية ربدي وحن جري فله منكاس وحوليه ما شيء شيء السلام هرمي وهره وحني وأمره منكاس أرن في سنة مفوض مثل طنبقي إلى الله إله حقي سأله طنبقي ومن عاد فقي بدء الله تربدي فأولئك كواس عايدين تهيلاطين أصحاب النار الناس صاحبين يدو هم هم خالدون فيها نار تجري لكم وكوارها يوم آياتك وحوي إن بلن الله يحوينا ويصلح الله سبحانه وتعالى صدقته هي قاعدة وخلاص هي iyo marka sadaqada ajirka laga helayo shuruudda ay iska leedahay iyo goodinta ilaahay nagu gooriyey subxaanahu watacaala sadaqaad ayuu in badan ilaahay ka soo hadlay aayadahan waxay ka hadlaayaan sadaqadii wax khilaafsan oo cagsigeeda ah cagsi ayay ka hadlaayaan maxaa sadaqadu waxay ahayd qofka bini aadamka ah miskiinka in wax loo tarayo tan waxa weeye miskiinka in la dhaco miskiinka in la dhaco weye ribadu waa xaaraan marka xaaraan wey meeshii la rabay dadweynaha inaad wax u qabato oo miskiinkan faqiirka wax u qabato ayaad dhiiggiisii miranay ribadaas marka xaaraan wey ribadan marka waxa weye waxay xilligii jaahiliyada jaahiliyada aadaa loo isticmaali jiray jaahiliyadu waxay isdaymin jireen lacagaha lacagaha markay isdaymiyaan markay xilligii la gaaro deyn oo misaal wuxuu leeyahay oo kale bisha ramadaan oo kale ii keen u leeyay deynkayga bisha ramadaan ii keen bishii ramadaan markii la gaaro wuxuu leeyahay ima an taqdiya wa ima an turdiya saasuu leeyahay deynkii gud ama gubisaaf gubisaaf samay oo lacagta iisoo ziyaada ila bishii waa la gaaray dhulka bishii waa la joogay ima an taqdiya wa ima an turdiya waxba kama dhexeeya bishii waa la joogaa marka lacagtayda isii haddaadan hadda isdiinaynin ood rabtay inaan dibka ugu dhigo ribaad soo saaray gubisaanaad soo saaray oo meeshii boqolka kun ay ka ahayd waa kugu laba jibaadio laba boqol aad ii keeni laba boqol ayaad ii keeni saasay ku hadli jireen ima an taqdiya wa ima an turdiya inaad gubisaaf saartid ama inaad isiisid lacagti waa markii xilligii la gaaro oo denkii denkii uu xaaloobo denkii markuu xaaloobo marka taas waxa weye waxaa la yidhaahaa ribada noocaas oo kale ah ribadu way qaybsantaa oo ribaliyad iyo ribal fadli iyo ribal nasii'a qaybo fara badan ay yidhahda mid waxay gashaa xagga deynka oo mid hadda aanu sheegayno midna waxay gashaa xagga buyuucday gashaa iyo beecyaalka ayay geli beeca macnaha midda gelaysa waxa weye labadii lacagood iyagoo isku jinsi ah lacagahana way gashaa madcuumaadkana way gashaa raashinka la cunayo lacagihii isku jinsiga lama kala badsan karo hadday isku jinsi yihiin hadday laakiin kala duwan yihiin oo laba jinsi ay kala yihiin oo laysku sharifanayo waa la kala badsan karaa waa la kala badsan karaa laakiin haddii hal jinsi lacagta ay isku tahay lama kala badsan karo madcuumaadkii raashinka iyaguna la cunayo hadday isku jinsi yihiin misaal waxaad rabtaa adigu inaad ku gadato saddex koombo oo beriisa ayaa saddex koombo beriisoo kale ku gadan waa sax way ku toosanta laakiin afar koombo beriisa iyo saddex koombo beriisa haddaad isku gadato waa ribo riba lana lacagtii iyadoo isku jinsi ah haddii aad tafaabul samayso ood kala badansato iyadana ribaad samayso waxaa kaloo ribada noqonaya iyadana sideed shaygu markuu rabo uu yahay waxaa la rabaa majliska in lagu kala kulmoodaa la rabo majliskaas in lagu faasilgoodo ayaa la raba miisaan lacaga la raba in laisku sarifo labadii lacagood aa laisku gado labada lacag marka laisku gadaayo adigana taada hoogo annay timidee majliska waa in lagu faasilgoodo shuruudda qabuwgi ka mid haddii adigu midaada aad joogtid oo tiraahdo midayda berriyan kuu keeni aad tiraahdo gabad cunteeda waa qaybgooda ka mid majliskaas in lagu faasilgoodaa la rabaa oo la helo tamaasul ay sila ekaadaan oo tafaadul aan la helin waxaa kaloo la dooni taqaabul in majliska lagu kala kubdoodaan waa shardi haddii majliska lagu kala kubdoo waayo tiraahdo berriyan keeda keeni waa ribceeda qaybgooda ka mid marka madcuumaadkana way gashaa raashinka raashinka marka laisku iibinayo hadday isku jinsi yihiin lama kala badsan karo laakiin hadday kala jinsi yihiin beriis iyo digina la isku gari karo markaas markay isku mid yihiin majliskaasna lagu kala fudgoodo majliskaas lagu kala fudgoodo marka ribadu way fara badan tahay inta badan waxaa aada u faahfaahiya kutubta fiqhiga axkaamta axkaamta ayaa aada in looga bartaa oo loogu faahfaahiya aladiina kuwii yaakuluuna cuna arriba kubisaarka kuwa cuna laa yaquumuuna kuwaasi ma istaagaan maalinta qiyaamaha qubuurtooda kama istaagaan ilaa kamaa kii baahan ilaa kamaa yaquumu ka qiyaamadadii maalan istiriga ka dhigan ilaa kamaa yaquumu ka qiyaamadadii kii istaagiisa oo kale maahan yataqabaduhu ladiigaas ashaydaanu shaydaanku uu daandaaminayo daandaaq uu ka dhigayo khabdiga waxaa la yidhaha asal ahaan luqadiisa waxaa la yidhaha والمشي على غير ابتداء المشي على غير ابتداء وإن القصد وصعده قاب آن هنوسنين معناها من ميزان يوصف ماشي وصار يلي ماشي خلاص وبدع يلي ومن ميزان صعد واضع بيع مرحب وقول لي حد مرحب وقول لي حمر جرى جلال يبيعي مرهر مريض وشي يبيعي هذا وحال إذا تخفض أفعال الهيرة شيء ده مركز عن دامين معناها هو قصد واحد من بين الصحاتين هي وكذا inuu sakaansan yahay admiga laa yaquumuuna kuwaa biditaarka cuna ma istaagaan oo xabaalahooda iyo qubuurtooda kama istaagaan ilaa kamaa yaquumu ladii ka qiyaami ladii kii istaagiisa oo kale maahan yataqabaduhu ladiigaas ashaydaanu shaydaanku uu daandaamiyo min alnafsi liajli nafsi waalisakeed uula daandaamiyo shaydaanku waaliis nafsiga waxaa looga jeedaa bimacna junuub shaydaan kaabtay معناه إلهي قلوبته سبحانه وتعالى خيرنا بباطلة إلهي بباطلة بلغة إلهي هاي ولله نشوه سبحانه وتعالى فضل عدوه في لغة الله على أمر إليه وسيامها الموقع إلهي يرسل سبحانه وتعالى على مرة على مرة تحول ذكر مكي حلاله إلى وقلوبته ولغة إستهاجة يا ستة هاية صوت أسرة سعالة يا ماشا موقف كاو الأسرة فاضحة يا قيامة أصلا قبل مكي كذل إستهاجه وحاجه ده قف شيطان حاصل وشيطان وداندانيه oo shaydaanku waaray ayaad mudaaqaadka u soconay markuu qabriga ka soo baxay markaas mudaaqaad sakraansana mar waa dhicdhici mar gadaal u socdaa mar horay u socdaa mar tilaabti waa dheerayna mar waa daagana mar marnasi waxaana sidaas u keenaaya ayaa la yidhaahaa calooshii ilaahay ka weynay subxaana watacaala oo balaayo looga dhiga calooshii wuxuu xaaraanta ku shugi jiray uu ku cuni karay calooshii intaasoo keentaal baxay waa iska baraday calooshii isan qaadi karna markaas uu tacdhici maanta oran dhicdhici dadka marka ahlul mawqifka taagan ayaa lagu fadeexaya mawqifka dadka taagan qiyaamaha isugu soo baxay ayaa lagu fadeexayna waa laga yaqaanaa kuwa dubisaarka cuna dubisaarka kuwa cuna waa laga yaqaanaa oo hebelkii fiiriya leeyahay suu u daandaansan yahay oo caloosha uga weyntahay bal fiiriya ninkii hebel marka fadaaxadaasaa ku dhacaysa fadaaxadaas ayaa ku dhacaysa maxaa yeelay lacag uusan shaqaysan oo dubisaar iska cuni jira adiga ninkan miskiinka ah isagoo kuu baahan ayuu yimi boqol kun deyniyo ku yiri baahiya kuu keentay oo nidaamkaa ku kaliftay boqolku waa siisa laba boqol iga fadhiga laba boqol iga fadhiga dhiiggiisa la cuntay ninkan dhiiggiisii ayaa cuntay laba boqol iga fadhi ma bahda leeda daalika cadaabkaas oo sidaas loo cadaabayo nimankan biannaha misaaga annahum kuwaa misaaka cunaaya qaalo uu yidhaaheen salafkeedii wey inama salmaan albaycu baycu mitlu filaa misaaka lamidi maslagadaasi ku hadli jiren ilaahay saas marka yagana u cadaabay macnaha xawli jaahiliyada markii la yidhaahdo waa iska jahaye waxa oo ribada haaculinina ribadu waa xaaraan inay joojiye markii laga yeedo waxay dhihi jireen inama albaycu mithlu riba oo beeca maa la ogolaaday maxaa ribadu u diiday beec iyo riba islamid wey hal iyagu waxay kuleeyihiin tusaale ahaan marada macluusta adiga suuqa haddaad ka soo galato oo boqol kun aad ku soo galato ninkaa riibka aad u keentay boqol iyo konton aad ka siisay ثلاثية معرفة المغرب waxaad ka kala fasriga saaxiibka konton kun oo siyaada ay ku dhufsatay konton kun oo siyaada ku dhufsatay marka waxay kula yidhi ninkan boqol kun macluuskan kala soo baxay ninkan saaxiibkiisa u yimid iga darayda macluuskiisa naqalkaas boqol iyo konton iyo boqol iyo konton ku jiray kontonka siyaadadan waa xalaal waa xalaal saahibna lacagtayda inaan ka bixisa maxaa lagu diiday lacagta maa iskale inaad ka bixisa maxaa lagu diiday boqol kun markaa midkii daymiyey war boqolkaas waa isku daymiyey laba boqol iga soo dhiga dhig xanuujidiin lacagtay ka bixisay ninkaan mara dharkiisu ka bixisay marka waa isla bixisha ruuxi saasay ku hadli jireen saasay ilaahay uga hor imaan jireen subxaanahu watacaala لأنه مثال أنه قال إن الله إنما البيع بيع مثل الربا في مساق كل هذه صدق كده معناها تشبيه أي كل مبالغة صنعية تشبيه مخلوق عليها تشبيه مخلوق أي اللي إله ويكون ماشي إلى هيئة إنما الربا مثل البيع مثل الهية إنما الربا ربا وحيواني صحيح مثل البيع بائع لمثل مثل الهية أهي وحيلة إنما البيع مثل الربا ومثل يسوي حراشة السوق هو هاي وبائع أهي وحيكبين إنه حراشة يسوي صحكي هو حراشة يسوي صحيح الربا ربا وحيكبين حراشة يسوي صحيح مرقى في تشبيه تلوكيتين تشبيه أي تلوكيتين tusaalahaan waxay la mid tahay adigoo yiri oo kale ninka hebel la yidhaaho hebel ninka la yidhaaho libaaxu la mid yahay hebel geesnimadiisa tilmaamay hebel ninka la yidhaaho libaaxu la mid yahay waa tashbiih soo samaxa maxaa yeele geesnimada waxaa ku asaasan libaaxa ku asaasan saasgeesisa tashbiiha mar aad dabagedinaysaa oo waxaad leedahay libaaxu hebel la mid yahay libaaxu ninkan zayda meesha taagan ayuu libaaxu la mid yahay oogadiisa soo waxaad ka dhigtayba libaaxii inuu naaqis yahay xagga geesinimadana oo xagga geesinimadana uu asalku yahay ninkaan zayd dadka ka dhig waajibkiisa soo dhig nimanka sidaas oo kale isticmaalan nimanka sidaas oo kale ayay isticmaalan waxay ka dhigeen baacii oo asagu xalaasha asalka ku ahay ay waxay ka dhigeen in asagii faracba uu yahay oo xalaasha looga asalsan yahay waxaana uga asalsan ay leeyihiin ribadii oo adigoo yiri oo kale al-asadu ka zaydin لباح وتلمي هي مثل زيد واللمي لباح هذا زيد زيد لباح لملا أو يحب اللباح وتلمي زيد تشبيه مخلوق اللي إذا عرفته يبان ومكي غضان هذا الشيء معناه أي سبب الديار كله على غضان يتحل لي على مكي دنيا ويستعمالها وحل الله إلهي وحلال كدقي هل بيع بيع إلهي وجهه ويحب وجهه إلهي وحل الله إلهي وحلال كدقي هل بيع بيع وحرم إلهي وتحرم الربا nimankaan sidaas u hadlaayaan maca daalika ilaahay beecii xalaal ka dhigay ribadeena ilaahay waa xarin toban qofkii qofkaasoo jaa'a manka mawcida waara uga timid marradii xagga rajigeeda uga timid oo sankahaa ka reebtoomay ribadii talo wuxuu leeyahay mankaasi maa shay shaygaas isala hormaray waxa weye xilligii hore waxaa jiri jiray aayaddan markay soo degtay dad badan ayaa dayman ku lahaa dad kale oo dubisaa كمان الدينوك لها دب بلغة لقلمية جرى حوالات بلغة في العام مجد اللمية إذا يقول فيه سبحانه وتعالى آيات وآمرها قفت يسمع له هو كجو السلام هو كجو سليرا والمغرى إيكين إذا آيات تسوي تكتب وعلى حرمي هايكين قفت يراها قفت عطوك الهرب وقعي هو كتبي هو ديكي سجري وجدكي سجري وأول استعمال جري هو ليكا كجو هرب معي وقليل هرب عليهم لكن هذا كبعد لا استعمال الخرب هذا كبعد لا استعمال الخرب وأمر أمرك أسأل في سنة إلى الله لا يحجي سؤال مفوض إلى الله لا يحجي طلبا لغيره إلها معناها كذا الولاية انتهاها مستمرين وكجو سليم شرط قاس مستمرين أجل فيها فبغض المسكتة يبقى وعرض الوسمد أن المسكتة يغضب ومن عاد أختي دب غلاطة دب بقي غلاطة فأولاد أخوات عايزين الله بنايا أصحاب النار مركي وارد أكل هذه جبلية تشير أقصان السيوان فريد كان إليه آيات أن يضع فيه كان جبلية فيه كأقول عليه كان تأكل ولا خوف عسين عليه سوى بشر ما عليه ولا أقوى ما عليه لن يكون الوجود والكرام يرح إن الذين فيه أمر عليهم الرميان فهو عملوا الصالحات أعماشه ومناسن عمل سلام فهو أقاموها ذلك وشيئا الصلاة صلاة الكرسيين إليه محكم في سبحانه وتعالى أعمال فربضان وإله من شعرها وقيامها نجد الدائرة وكاو العلينا يولد قيامها كاو العلينا يولد قيامها ياكرة أعمال رسول الله يمشي سبحانه وتعالى وإيمان في عمل صالحة عمل في صالحة مثلا وأقاموا الصلاة لي وأقاموا الصلاة وحيري ومن ذكر الخاص بعد العام خاص بعد العام الشيئين حيث وعملوا الصالحات في الصلاة اللي ذكر الصالحات في سجلين عملت الصالحات أي كتب كلايان صلاة اللي ذكر نبدو أن غنيا من ذكر الخاص بعد العام خاص في وعام في بلاد الشيئين ومحاصر الله الشيئين في الجار صالحات كابين تحجلين صواب المثال محاسب الدنيا الله شارك وللاهتمام بشأنهما شأن دولة على جنوبي شأن دولة أي الله حسين وين يهي إذا لا تنوع ولا تسميني الله حسين صاصة في الدنيا الله حسين صعيد أيضا هرب الآية محير الصلاة والحول حقوق الله بالكبير إلى هاي بالكبير صلاة وحقوق الله آتي زكاتنا وحقوق الجهالة من الكبير وواجب بهذا الكبير هي صلاة وواجب بهذا الكبير مركا الله معناه وحال الله صغيري منا وحق الله منا وحق الجهالة ولم توقف عليه حق الله يتكتئين حق الجهالة كان يتكتئين أجل من أجل كل عند رب الهرب ويأتي شكريه ولا خوف عاصم عليهم قوة بشر الله عليه وقيامها مع السنايات سلام الله عليه وسلم قوة إلهي ولا يا أيها الذين يقولوا الله عليه وسلم اتقوا الله الله تعالى سلام توجد الله شيء سيسر شيء لا تستطيع وشيء بعض النغلي إن يبقى الله لو حق لك بعض النغلي إن كنتم مؤمنين هدفين حتى تجد إيمان له آتيين يا أيها الذين قولوا أمر عليه نبي الميانو اتقوا الله إلهي تعسر وذل سيسر ما شيء سيسر شيء لا تستطيع بعض النغلي من أبنى لا تفعل النغلي معناه هو يجب أن يكون هيا ديمن ديمن يكون هيا انتباع ذكر يكون هيا إلهي من كنت إليه سبحانه وتعالى وهو يذكر من هيك هو إلهي انتكع الشتان وحال يشان هبلا وحي طاعت إلى الكتاية فوحة إلهان فأسلمان كيليكا فأسلمان كيجي كيكا وحي يلقى زيارها يمسل جد فأسلمان والكتاية وخيالها هبلا وذكي أكل اليمين وذكي القبول باقية وأهداك يمين ضد مؤمنين ضد مؤمنين أهداك يمين معناه حول آياتنا في الكتب قصوا هذول هبلا عنه مؤمن فوصل معه مؤمن فوصل إيمانك تتبعيه ما ضعف الإيمان اليوم ضعف الإيمان هي حكرة خير فإن لم تفعلوا وضعنا سبع سنين فهم بدأ بالكفر والدان فأدين الأغالى مكة بحرب دقال الأغالى دقال تاسو من الله إلهي حق سكاء عليه ورسول إلهي رسولك حق سكاء عليه وإن كنتم هدف صوبتك إنسان وفي بدأ أشياء صوبتك إنسان فلكم ليس وحيديك بن عليه رؤوس أموالكم فوريه إن صورها ثم رح يلودي هيا إليك بن عليه لا تجلبون حال قادمان ظلمينه ولا تظلمون حال إليك هذا من ظلمينه وهنجلال الله يذكر به آية وفضل الله سبحانه وتعالى يكسر جيبه فإن لم تفعلوا هذا أبناء السمعين فهو أبناء الكبد من كبار سندن الأبعال بحرف دقاء الأبعال دقاء كاتل الله إلهي حق تكاها عليه ورسوله إلهي رسوله حق تكاها معناه حول هذا كبار في وفاة فكسر جلد ويسام كبار أبناء إسام وهذا أبناء إلهي يا رسول كيس ورور إن إذا لك علم على الولاد فإلهي وإذا لك علم رسولكم معناه في نقرة علم يسونا قفك في بلع أنا حضور في بلع حلالك بكتو سبي كيفا سبي كيفا إلهي قالوا إنما الضيع مثل الرضا هذا يسلمني وحلال في رضي هذا قفك سلا سكوها دوا وقال وإلى بلد وهذا حلال وأنه تتقال عادي أبو غزوانا والله سبحان الله وحسنات معناها يقول لها قرصة على جبل وتسوكل حديث من بدل دينه فاقتلوه قفي الدين في تبدله بلا أيها النبي عليه الصلاة والسلام مرجع طول حلال وخلقته يبتل النغط يبتل أي النغط والرسول صلى الله عليه وسلم يحل من جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قدر المؤمنين صلى الله عليه وسلم يسهل إلهينا سبحانه وتعالى وقدرت بنيو يقول دبر أيها السين ويكوات نبغى هناك يقول دبر السين مركوا هالجباب نوع عروس تغيوي معناها إلهي مدوك إلى هو أخلاق العالم فقول ما من الفعل كفر إلهي من الفعل كفر مرة في إلهي يقول الدجال الكويتيين هو خسر وإذا خبر محل إلى وقت كم سهي خبرت كم بالبيض الواوي أي كم سمحي الشيء بالبيض الواوي هي أشياء فربان أي علامة وها علامة الله وعنة يكسر وقته سواء شيء فاعل كان خط فاعل كان وسنوي وعنه وكبير مثلا وهو جزء كبير كنا قلنا إن حربه لو في وقت سنة وإلهي إلى هذا تقرأ كبير كنا قلنا كافر للسبب waintatum haddaad sooga keentaan falakum idinku waxaa idiin sugnaaday ruusu amwaalikum xoolihiina xoolahaas madaxyadooda ayaa idiin sugnaaday oo raasulmaalkii ayaad leedihiin wy laakiin wixii riba ah shaqo kuma lihidin wy laa tadrimuuna xaal idinku aadnaan dulminaynin aadnaan dulminayn macnaha waxaa loola jeedaa wax ziyaada aadnaan ka qaadayn wax ziyaada ah aadnaan ka qaadayn walaa tublamuuna idinkana aan laydin dulminayno idinkana aan laydin lahayn raasulmaalkiini qayb ka taga raasulmaalkiini qaybka taga laydin dhihi maayo w idinkan wain kaana wain kaana duu cusratin wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin culays intuu saaxiiba hadduu sugnaado oo kaanadan waxaanu ka dhignay taama laa taxtaaju ilaa khabari kaanada taamaan ka dhignay oo khabar uma baahna duudaasa faacilkeedia wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin culays intuu saaxiiba hadduu sugnaado tacaliikum dushiina waxaa ah muminiintii haddaad tihiin nadiratun sugid ilaa maysaratin ilaa qanaabnimo laga gaaro aad sugtaan wa an tasaddaquu inaad sadaqaysataan ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwo og sawaaba tasaduqi sadaqaysiga abaabudkeeda haddaad ogtihiin waxaad ka heli lahaydeen saasaa idin ficnaan lahayd wataquu yowman yoomna iska jira maalin iska jira yoomkaasoo turjacuuna laydin celinaayo fiihi yoomkaas gulihiisa ilalla ilahi xaggiisa laydin celinaayo uma markii laydin celiyo kabacdi tuwafaa kullu nafsin naf kasta loo oofinaayo maa shay loo oofinaayo shaygaasoo kasabat naftaas ay kasbatay walxaal ayaa loo oofin hum dadkuna laa yudlamuuna kuwa la dulminayo aan ahayno qofwalba wuxuu shaqaystay ilaahi uusan ka dulminaynin wain kaana hadduu sugnaado duu cusratin colaysku saaxiib colayska macnaha waxaa laga wadaa waa nin miskiina oo dayn guri yahay oo faqiira wey lacagaad ku yeeratay intaasoo malyan gaaray waana cays wuxuu iskaga bixiya mahay colayska macnaha waxaa loo leeyahay oo isaga colays lagu tilmaamay arrimihiisa qofka faqiirka ah way culus yihiin hadduu guur samco oo waa guursan buu leeyahay waa ku culus yihin hadduu isiraah maanta nolol maalmeed raadso waa ku culusta marka culayskaa saaran duu cusra saasaa loo leeyahay colaysiga saaxiiba inta culaysku saaxiibka waa ninka faqiir maxaa yeele culays waxaa loo leeyahay arrimihiisii oo dhan si fudud macnaha uma qaadiri karo si fudud arrimihiisii uma qaadiri karo arrimihiisoo dhan aad ku culus haddii marka qofkaas aad bay malaayiin aad ku leedahay ama boqolaal kun aad ku leedahay waa faqiiray waxba ma haysto tacaliifta dushiina waxaa nadiga kunsugid waajib wey waajib wey waa sugi hataa haddii meesha ay markaa maxkamad iyo faalihiyo ay ka jiraan faaliga xataa intay ku dacaweysid lama xabisi karo jeel lama geli karo sharcigu waa sida qofku hadduu faqrigiisa caddaado qaaligu wuxuu dhihi karaa oo hala soo caddeeyo faqirtinimadiisa intaas qaaliga u furan inuu yidhaaho inuu faqri yahay hala soo caddeeyo mahmaa haddii la soo caddeeyo faqrigiisa faqrima qaali waa xurka ilaa waxaa la sugay uu ka tanaado ilaa uu ka tanaada la sugay maahana xabisaa lagu dhigayo sharci ma aha marka hadduu qofku faqiir yahay faqrigiisa bayiino soo cadaysaa loo dira markhaati caddeyn markhaatiga hadday caddeeyaan inuu faqiir yahay tacaliikum nadira ilaa maysara oo waajib ku saara marka ilaa lacageeda waa sugay wa an tasadaquu inaad laakiin iskaba sadaqaysataan ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna sawaaba tasaduqi sadaqaysiga waajibka aad ka helaysaan haddaad og tihiin waxaaba khayr ku jiraa oo ilaahi leeyahay subxaanahu watacaala ruuxa faqiirka ah inaad tiraahid waxba kaala rabo soo faqiir ma tihid inaad wax i haysaa lacagtayda inaad saacadda i haysaa isiin kartaa waan ku cafiy ilahi dartiisaa ku cafiy soco ilahi wuxuu kuleeyahay saasaa khayr kugu jira waa haddaad wax og tihiin haddaad wax og tihiin waxa meesha aad ka helaysaan wanaag wataquu yowma yowm iska jira oo ka cabsada yowmkaasoo turjacuuna ama tarjicuuna aada laabanaysaan tarjicuuna musama la akriyo tarjicuuna aada laabanaysaan fiihi yowmka gudihiisa ilalah ilahi xaggiisa aada laabanaysaan war maalin waxaa jirta ilaahay xaggiisa aad u laabanaysaan maalintaa iska jiray maalinta hadda laga cabsan maayo waxa laga cabsanayo waxaa weeye waa maa yaqacu fiiha waxa dhexdeeda dhacayo waxa dhexdeeda dhacaya oo cadaabkii ah oo cadada ilaahay ah oo rooga iyo ba maalintaas yeelay waxaasaa laga badi waxaas ayaa laga badi marka waxaa la cabiray maxalkii maxalkii wax lagu dhacaayay ayaa la cabiray ubliqa almaxalu wa uriida alxaalu majaaz musala layidhaha majaaz musala ayaa la yidhaha maxalkii wax ku dhacaayeen ayaa la sheegay ulajeedaduna waa waxyaalihii ku dhacaayey maalintaas oo da'sigii iyo cadaabkii iyo wixii ku dhacaayey waxa laleeyahay iska jira tuqabuu yowman yoom iska jira oo ka cabsada yoomkaasoo turjacuuna laydin celin doono fiihi yoomka gudihiisa ilallaahi ilaahay xaggiisa laydin celin doono oo qofkii xagga ilaahay loo celinaayo waa in walwalow xagga ilaahay hadii lagu celcelinayo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin dadku ay soo hor istaagi doonaan ilaahay hortiisa adoo bujadi kugu taallo oo dajadii kugu taallo oo qaawan oo qabriga hadda lagaa soo saaray ayaa ilaahay hortiisa aad soo istaagi maca daalika wax ilaahay kaaga tarjumayaan ma jiraan wax ilaahay kaaga tarjumaya ma jiraan maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaan ayuu yihi nabigu sal allahu salam calayh fayanduru aymana minhu falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru ashama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة حديث كلاس معنيه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو قفل إلهي إلى الله بالدولة كتبه وحكسر جمعي سنجر الصوت المباشرة هذا إله كلها سبحانه وتعالى هذه أعماش هذه مثل إلى الكوي جنة مثل الكوي جنة وحيالها عجيب كما قيامها كانوا حكمية qofku hadduu dambiyeediisa isagu qarsan jiray oo makhluuqaadkan uu ka qarsan jiray so ilaahay la iskama qarin kareen ilaahay qiyaamaha wuxuu ku leeyahay cabdii ajcaltanii ahwana annaadiriina ilayk addoonkaygii waxaad iga dhigtay kuwa ku fiirinaayo midka ugu liita miyaad iga dhigtay ilaa dad badana ku wada fiirinaayo ningana waan ku fiirinaayey dadweynihii wuu ku fiirinaayo dadweynihii waa ka xishoob waad ka xishootay oo horteedii kuma samaynaysid dembiga waad iska qarisay laakiin anigii iskama adantahay qarin igama digtoonaanin igama heegaysan igama cabsanin anigu taasaa wax laga maxal oo qof walba uu ku fikiro waa hadal weyn hadal weyn wey cabdii ajcaltanii ahwana naadiriina ilayk addoonkaygiium waxaad iga dhigtay kuwa ku fiirinayo kan ugu hooseeya miyaad iga dhigtay macnaha dadkii waad ka hegaysay macsiyadii dembi waad ka qabsatay anigana horteyda anigoo ku fiirinaya dembigii ku samaysay waa khatar wey waa hadal weyn uma markaa kabacdi markii xagga ilaahay laydin celiyo kuwasaa kulu nafsa nafkasta waxaa loo ogsidaa maa shay shaygaas kasabada ay kasbatay oo khayr iyo shara waxaala loo ogsin hum dadkuna humta waxaa loo celin naftaasaa loo celin maxaa yeelay naftaa waxay tahay bimacna nufuus bimacna nufuus ayay dhacday waa bacda kulliyay dhacday bacda kulli ayay dhacday waxaa hum iyagu dadkaas iyo nufuustaas laa yudlamuuna aan qiyaamaha la dulminayno wixii ay samaysteen aan waxba laga nusqaaminayn in loo ziyaadiyo maana